Wasiirka Wasaaradda Amniga Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa biyo-dhaamin u sameeyay qoysas danyar ah ee ku nool duleedka magaalada Baydhabo. Qoysaskan ka faa'iidaystay deeqdan biyaha ah ayaa waxay isugu jireen haween, carruur iyo odayaal, kuwaas oo u badan xoolo-dhaqato iyo beeraley. Wasiirka Wasaaradda Amniga Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane xasan cabduqaadir ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in biyo-dhaamin loo sameeyo xilligan dadka danta yar, isaga oo dhinaca kale ugu baaqay hay'adaha samafalka in ay ka qayb qaataan taakulaynta dadka danta yar.
dadka odayaasha ee i dadka sooman oo deegaanadanka nool una aragnay in biyo laan afurahaya walaa keliya iyo noo codsadeennahay biyo in lansheeno baad qabaan ilaa heesay alxamdulilaah laakiin biyoogii maadaama waqti jiilaal ee laka jaro waqta oo eh, sanadka haddana abaar hahayti in biyo laan xun warena waroogi oo injegin oo biyoo ka jara jaraan dadkana ceelal maqabaana waralay ka noolayaan wala in mahnagaane qof kasta oo gacanku jeysada koro inta ramadaankan laka jara in dadkan kii afuran soo bii koro afuri qofkii hal shaqsi le afuriyo koro hataa afuriyo kii biyo insheeno koro biyo insheenoy Qaar ka mid ah qoysaska ka faa'iidaysta deeqdan biyaha ah ayaa ka mahadceliyey.
marka ilaahay mahad iskale geekama hadeersinay biyugiyo noo codsadeen hadeersini Eh, wayna rajeynay haddii ilaahay helantiya tale inta nimayla raayis waylanaa dadkan eh, deegaanadan degan way baati iid iidanka baahayiina eh, biyo marka waylanaa lan qof kasto walqab ilaahay wal sii Eh, halka booyd lama booydood sadde booydood ilaahay walma keenka dhimaw marka ummadto mayla raayis oonga jar ولكن هذا هو الانتباه وراء المتكدر معلومة على موقع من وراء بوغل يجيز أربعة تاو انجرت بيدون وعطا كيلومتر ولكن قول ونسي تنجرى ولا بيونك أفران حتى مقابلة بعدين والله وليها والله دبت كبيس أهان كيلو جيرسن يلا جول Deeqdan biyaha ee la soo gaarsiiyey qoysaska ku nool duleedka magaalada Baydhabo ayaa wax badan ka tari doona nolol maalmeedkooda maadaama loo guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.